بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم كتاب الصيام هذا كتاب الصيام صومك كتاب كيسي ويان ما دام salaadii iyo zakadii laga soo baxay ayaa ruknigii afraad oo soomkii halkan laga gudagelayaa waxaa la waajib yeelay soomka sanadkii labaad ee hijrada nabiguna calayhi salaatu wasalaam sagaal soom ayuu soomay sagaalkaas sooma uu soomay hal sano maahane sideedda kale sagaal iyo labaatan bay ahayd baa la yidhaahdaa hal sano ayaa kaamil ahayd oo soddon beri uu soomay laa yajibu ma waajibayo sawmu ramadaana ramadaan soomkiisi ku waajibi mayo cala almuslimi ilaa cala almuslimi qof muslima maahana qof kale dushii ku waajibi mayo muslimkii albaaligi ee qaangaarka ahaa muslimkii alcaaqili ee garashada lahaa muslimkii alqaadiri awooday cala asawmi soomka awooday muslimkii aldaahiri ee daahirka ka ahaa min alxaydi dhiiggii xay faasi dhigumuleedkii daahirka ka ahaa wuxuu ka sheegayaa sheekhu halkan shuruud ulwujuub qofka soomka uu ku waajibayo shuruuddiisa ayaa halkan lagu sheegayaa shuruud ulwujuub iyo shuruudu sixa ayaa kala jiraan shuruud ulwujuub waa shardiyaalka laga doonayo qofka soomka uu ku waajibayo shuruudu sixana fasalka dambe ayaan ku arki doonaa insha allah laa yajibu ku waajibi mayo sawmu ramadaana ramadaankii oo la soomaahi ilaa cala almuslimi qof muslima dushii maahana qof kale ku waajibi mayo gaalkii soom ku waajibi mayo waa kaafirkii asliga ahaa wujuubalmudaalaba muslimkii albaaligi ee qaangaarka ahaa sabigii yaraa cunugii yaraaya weli aan qaangaarin soom ku waajibi mayo laakiin haddii uu awoodo waa la farayaa inuu soomo sidii salaadii loo farayoo kale ayaa soomkiina haddiiba u awoodo loo amrayaa inuu soomo muslimkii alcaaqili ee wax kala garanayay majnuunkii waalnaa iyo ilmigii yaraaye aan waxba kala garanayn iyo soom kuma waajibin muslimday alqaadiri awooda cala asawmi soomka awooda kii muslimka ahaa ee aan soomka awoodinna soom kuma waajibin wuu xanuunsan yahay oo jiro hayse darteed buusan u awoodin markaas waajib kuma ahan markii uu caafimaado ayuu soo qadaynayaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhra weeyaan maalmo kale ayaa laga doonayaa inuu soo qadeeyo haddii jiradaasi ay tahay mid laga bogsanayo jiro aan laga bogsan weligeed haddii ay tahayna haddee maalin walba meesheedii wuxuu bixinayaa raashin waa haddii jiro uusan u awoodin soomkii waa yeelnimo iyo da' haysa darteed buusan u awoodinoo waa qof gaboobay oo soomba aan awoodba u lahaynba kaasna maalin walbaba asna hal mudahoo raashin ayuu bixinayaa waan gaari doonaa insha allah marka inuu awoodo muslimkaas oo uu soomka awoodo ayaa shardiga muslimkii al alqaadiri awooday cala sawmi soomka awooday muslimkii aldaahiri ee ka daahirka ahaa min alxaydi dhiiggii xaydka iyo wanifaasi dhiigumuleedkii gabadhii haddii ay labadaa dhiig midkood qabto markaas ay macduurka tahayoo muddadaa dhiigga u hayo soomkii waajib kuma noqonayo laakiin inay soo qadayso ayaa waajib ku ah inaynu soomka soo qadayno ayaana la farayay bay tiri caaisha laakiin salaadii inaan soo qadayno ma nala amrayn wa idaa tamma markii uu dhammaystirmo shacbaanu bisha shacbaan la yidhaha halaathiina yowman soddon maalmood markii ay dhammaystiranto aw amase ilaala bishii uu arko cadlun qof caadilihii uu bishii arko oo wathabata alhilaalu bilashadii iyo dhalashadii bishun ay sugnaato cinda alqaadi qaadiga agtiisa ay ka sugnaato wajaba sawmu soomkiibaa ku waajibaya calaa cumuumi nnaasi dadka guud ahaantood fa in lam yahbut haddii uusan sugnaanin hilaalkii iyo aragtidii bishu cindahu hilaalkii waa dhalashadii bishe cindahu cinda alqaadi qaadiga agtiisa haddii uusan ku sugnaanin wajaba soomkii waa ku waajibayaa cala ra'yi midkii asagu bisha arkay iyo wa calaa man qof kaasoo sadaqahu asagoo u rumeeyay oo rumaystay faqada qura soomku wuxuu ugu waajibaa dadka guud ahaantood laba arrimood middood haddii bishii shacbaan ay dhammaystiranto soddonkeedii beri ay dhammaystiranto shacbaan dadka oo dhan inay soomaan baa ku waajiba ama ramadaan bishii ramadaan ama ha arkeen ama yaysan arag maxaa yeelay bil soddon ka badani ma jirto midda labaad ee dadkao dhan guud ahaan inay soomaan ay waajib ku noqonayso waa dadkii shuruudul wujuub laga helayo waxaa weeye qof caadilah oo lagu kalsoon yahay ayaa bishii arkay aragtidii uu bisha arkay iyo dhalashadii bishuna waxay ka sugnaatay qaadiga agtiisa qaadigii baa dhegaystay qofkan wuu waraystay qaabkii uu bisha u arkay iyo waxaa qaadiga agtiisa uu ka markhaati kacay qofkaani oo qaadiga agtiisa sugnaatay inay bishii dhalatay markaasaa qaadigii amray in la soomo maadaama ay arrintani sugnaatay oo markhaatigan ay ku sugnaatay dadkii oo dhan inay soomaan baayana waajiba sidoo kale qaadiga agtiisa waxba kama sugnaan marka oo qofkan markhaatigiisii qaadigu waaba radiyeyoo qaadiga agtiisaba kama aysan sugnaan bishii in la arkay soddonkiina weli ma dhammaystirmin soo ma ahan dadkao dhan guud ahaan inay soomaani waajib kuma wada ahan ee qofkii asagoo arkay bishii ayay shaksiyadiisa gooni ugu tahay waajib inuu soomo iyo qof alle iyo qofkii asaga ka rumaystay ama dadka intooda kale guud ahaantooda waajib kuma ahan inay soomaan marka labadaa mas'alo weeyaan wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatih fain quma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana halaatiin waxaad ku soomtaan aragtida aada aragtaan bishii ramadaan waxaad ku afurtaan aragtida bishii soonfuro aada aragtaan haddii laydinka daboolo haddii dabay haddii daruuri ay isaga kiin aadiso waxaad dhammaystirtaan soddon buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan soddonkeedii u buuxiya haddii iinan bishii ramadaan arag iyadoo sagaal iyo labaatan shacbaan ay tahay soddonka dhammaystiruu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam aragtidaas ayaa lagu soomayaa marka laguna afurayaa qolo welibaana aragtideeda gaarkaa ayay leedahay intii isku madlac ah ee qoraxdu isku mar u soo baxdo isku mar u dhacdo isku waktiihiba aragtidooda goonida ayay leedahay oo markii ayagu ay arkaan bay soomayaan markii ay arkaanna way afurayaan ama meel kale oo kaa fog oo inan shaqaba isku lahayn isku mar aysan qoraxdu idiin soo bixin isku marna aysan idiin dhicin haddii bishii laga arko wax adiga kaa soo gaaraya iyo wax kaa qusaya midnaba lama arkan wax adiga kaa soo gaaraya iyo wax kaa quseeya midnaba lama arkaba taasna waxaa caddaynaya xadiidkii saxiixa ahaa imaamu muslim uu warinayey ee laga wariyey kurayb xadiidkii kurayb ee la wada yaqaanay kurayb wuxuu yidhi gabadhii la odhan jiray umulfadl ayaa waxay u diratay arrin sayid mucaawiye oo sham iyo dhinacaa jira bay arrin uga diratay kurayb sham iyo dhankaa isagoo jooga ayaa bishii ramadaani u dhalatay arrimihii iyo danihiisii buu soo dhammaystay wuu soo laabtay magaaladii madiine ayuu yimid magaaladii madiinana ayaa jooga cabdullaahi bin cabbaas xabru haadihi alumma caalimkii ummaddan muxamediyada ah cabdullaahi bin cabbaas ahaa ayaa jooga magaalada madiine iyo saxaabo kale markii uu u yimid baa kurayb wuxuu yidhi mataa ra'aytum alhilaal goorma ayaa bisha aragteen haddii aad reer madiine tihiin ama in sabtiyahaan aragnay bay yidhaahdeen reer madiinaad wuxuu yidhi kurayb annagu jumco ayaan aragnay bisha haddii adinku aad sabti aragteen cabdullaahi bin cabbaas waa weydiiyo wuxuu yidhi anta ra'ayta adiga miyaa arkay bisha kurayb ah nacam buu yidhi aniga ayaa arkay sayid mucaawiye yaro dadkii o dhanina way arkeen sayid muaa sayid mucaawiyena waa soomay dadkii kale o dhanina way wada soomeen maadaama bishii si guud loo wada arkay markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bin cabbaas falaa nazaalu nasuumu xataa naraahu aw nukmila halaatiin annagu wuxuu yidhi laakinanaa ra'aynaahu leylata aljumuca haddii adinku aad hameyn sabti bishii aragteen ree haddii aad tihiin shaam oo aad sabti ka tirsanaysaan jumco haddii aad aragteen oo aad jumco ka tirsanaysaan annagu sabti baan aragnay buu yidhi mana ka zuulayno oo ka bixi mayno inaan soomkeennii sii wadanayno ilaa ama aan soddonkii beri dhammaystirno ama aan bishii aragno kurayb baa su-aal ku soo celiyo wuxuu yidhi awalaa taktafii biru'yati mucaawiyata wa siyaami ma waadan ku kaaftoomayn oo aysan kugu filnayn aragtida bisha u arkay sayid mucaawiye oo shaam jooga iyo soomidda uu soomay ma waadan qabsanayno intaasi aysan kugu filnayn bishii in sabti in la arkay jumce oo hameen jumcaad bishani ay dhalatay ma waadan ku kaaftoomayn haddiiba sayid mucaawiya uu bishii arkay oo uu soomay oo dadkii o dhanna ay wada soomeen reer shaam mayuu yidhi cabdullaahi bin cabbaas ma qabsanayno ayaga aragtidooda maxaa yeelay ayaga aragtidooduna waa u gooni reer shaam annaga aragtidooduna waa noo gaad haakadaa amaranaa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam sidaasaana nebiguna faray buu yidhi calayhi salaatu wassalaam oo nebigu muxuuna faray sumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatih aragtidana ku sooma aragtina ku afura qoladaasna marka aragtidooday leeyihiin oo ay ku soomayaan kuna afurayaan reer shaam annaguna aragtideenna ayaan leenahay oo aan ku soomaynaa kuna afuraynaa eega marka xadiidka imaam muslim baa werinaya cabdullaahi bin cabbaas oo caalimkii ummaddan ahaa baa iyadoo kurayb uu leeyahay aniga ayaaba bishii arkay sayid mucaawiye saxaabigii weynaa iyo intii la joogtay oo dhan ba ayaguna ilaa arkay oo wada soomay ee ma waadan qabsanayn buu leeyahay maya iyaguna aragtidooday leeyihiin annaguna aragtideenna ee soddonka ayaan dhammaystiraynaa ama bishii ilaa aan aragno ma afurayno nebigaana na faray buu leeyahay sidaas calayhi salaatu wassalaam oo xadiidka ah aragtina ku sooma aragtina ku afura macnihiisu waa qolo walbaayba inay aragtidooda gaarkaa leedahay sida cabdullaahi bin cabbaas iyaba ay caddaynayaan waa sidaas shaam iyo marka madiina oo intaa isku jira ayay saxaabadu ay leeyihiin qolo walba aragtidooda u gooniya xaggee joogtaa adigu marka idinkoo inaan iskumadlac ahayn oo iskumar laga yaabo aan qoraxda idiin soo baxayn iskumarna aysan idiin dhacayn maxaa kuu gaaray aragtidaada gaarka ayaad leedahay ayada ayaad ku soomaysaa ayada ayaadna ku afuraysaa haddii la maqlo oo idaacad iyo carro un laga maqlo la yidhaahdo waddankaasaa laga afuray ama laga soomay ciddii soomaali maryooley ahayd waa la wada soomayaa ayaa laleeyahay maanta maxaa yeelay waddankaas ayaa laga sheegoo la yidhi waa la soomay iyadoo laga yaabo waddamada ku dheggan oo ku dhadhow aan ka fogayn waddankaas oo khaliijka iyo waddamo ka mida qaarna uu sooman yahay qaarna uu afuran yahay ayaa midkan soomaaliga ahee jooga adduunka meesha ugu xaggaysahay uu leeyahay sacuudigaa laga soomay oo marka anna waan soomayaa ama xaggaa laga afurayo anna waa afurayaa dee salaadana maad ku raacdido xilligii salaada laga tukada xaggaadna maad tukatid soomka iyo salaadu waa laba rugni oo arkaan islaamka ka mid ah marka haddii aadan waktigaaga dhowranayn oo xilligii soomka kuu soo galo aadan soomayn xilligii salaadu kuu soo gashana aadan tukanayn ee qolo taageero ay tahay arrintaadu soomkii haddii aad ku raacday salaadana ku raac soomkana xilligii ayagoo ay afuraanna afur qoraxdu haddayba rabto adiga bannaankaa kuu joogtee markii ay ay soomaan oo ayagu suxuurta ay u tahay in aadna la suxuuro mushkilo weeyaan axbaab ilkiraam rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu soomka ku xiray bishaas aragtideeda oo bannaan ka taalla oo qof weliba uu arki karo qof weliba hadduu miyi joogo iyo haddii uu magaalo joogo iyo meel walba uu joogaba midaas oo cid walbayba ay wada arki karto ayaa lagu xiray ee idaacad iyo technology hadda soo kordhay iyo taleefon iyo maxaa la samaynayaa kan miyiga jooga iyo kacradaa iska joogo aan idaacad iyo taleefon iyo midnaba aan ka warqabin haddii la yidhaahdo qof walba waxaa waajib ku noqonaysa haddii waddankaa bishii laga sheego ama lagaba soomo in lala soomo soo dadkii kale dembaabi mayaan oo soom la-aani ku dhici mayso aan kaba warqabin dee in laga soomo iyo inaan laga soominba caqli xumo weeyaan midaas garashada caqligaa xataa haddii diiniyan laga soo tago ayay ayaanba keenaynba midaas qof weliba mid uu arrin uu arki karo oo dadka oo dhan ka wada dhaxayso guud ahaan oo ah dhalashada bishaas baa ilaah soomka ku xiray subxaanahu wa tacaala markii bishaa la arkana ha la soomo markii la arkana ha la afuro waa intaas un wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innaa ummatun umiyatun laa naktubu walaa naxsub ashahru haakada wahaakada ummad waxaan nahay ummi ah oo waxna aan xisaabin waxna aan qorin badankeen waa sidaas taariikh iyo xisaabna kuma soonno ee bishu sagaal iyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xisaab iyo taariikh iyo dad wax qoro oo wax xisaabana ma nihin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka kii wax yaqaanay ee wax qoraya iyo kii aan wax qoraynba arrin ka wada dhexayso oo guud oo bisha aragtideedii ah baa rabbi subxaanahu wa tacaala wax walbaba intuu noo fududeeyey uu ku xiray soomkeennii saa la yidhi haddii la arkana hala soomo haddii aan la aragna soddonka hala buuxiyo sidaas weeye marka waxaa loo baahan yahay qofku hadday cibaadadiisu ilaahay dartiis tahay oo uu ilaahay abuurtay u soomayo oo u cibaadaysanayo cibaadadiisu inay noqoto mid waafaqsan shareicada islaamka mid urur lagu taageerayo iyo mid dad loogu camirayo iyo haddii ay tahay cibaadadii ilaah uu raadiga ka ahaa ma noqonayso oo qofkaan beri qiyaame badbaadinaysay ha loo dadaalo marka baaraka allahu fiikum soomka ha loo dadaalo ha lagu soomo sida waafaqsan shareicada islaamka hala iska ilaaliyo waxyaabaha soomka burinaya ha loo soomo sidii diinta islaamku ayna farsay fain lam yahbut haddii uusan sugnaanin hilaalkii iyo dhalashadii bishu cindahu cinda alqaadi qaadiga agtiisa wajaba soomkii waa ku waajibayaa cala raa'i qofkii arkay wa calaa man qofna waa ku waajibayaa sadaqahu qofkaas rumaystay oo u rumeeyey faqad oo keliya ee dadkii oo dhan guud ahaan ku waajibi maya markaas faslun wa shuruudu sixati sawmi soomkaa sixiddiisa shardiyaalkeedu sittatun lix weeye shuruuddii hore shuruudulwujuub bay ahayd shuruuddaan hadda la sheegayahayna waa shuruudu sixa qofka soomka uu ka asaxayo shuruudda laga rabo wa shuruudu sixati wa shuruudu sixati sawmi soomkaa sixiddiisa shardiyaalkiisu sittatun lix weeyaan alawalu shardiga u horeeya alislaamu islaamnimo weeye gaalkii soomka asixi mayo athaani wathaani shardiga labaad attamyiizu wax kala soocid weeyaan iyo wax kala garasho majnuunkii waalna iyo sabigii yaraaye aan waxba kala soocayn soom ku waajibi mayo wathaalithu shardiga saddexaad annaqaa u daahir ahaansho wey min alxaydi dhiiggii xaydka iyo wannifaasi dhigumuleedkii laga daahir yahay jamiica nahaari maalinta dhammaanteedna laga daahir yahay oo meel un ka mida maalintii aysan iman labadan dhiig araabic waraabicu shardiga afraadi anniyatu niyo weeyaan waa in soomkii la niyoodo oo uu qofkani soo xaadirsado niyadii soomka ayadiiba marka kuu kala fasirayaayo soomka haddii uu sunno yahay iyo haddii uu waajib yahay niyadu sida ay kala noqonayso wa tasixu way asaxaysaa niyatu siyaami tadawuci sunna faladka soomkiisii soomkaa niyadiisiibaa asaxaysa qabla zawaali geeska zuulka ka hor bishardi allah yatacaadaa inuusan qaadan shardigeed bay ku asaxaysaa mufdiran wax waxaa furiya qablaha niyada ka hor wa wuquucahaa niyada dhiciddeedo fi leyli habeenkii dhexdiisa ay dhacdo baa afdalu fadli badan waa soomkii sunnada ahaaye haddii soom sunnaa oo sunna falada qofkani uu soomayo niyadii soomku way asaxaysaa ka hor intaan la gaarin geeska zuulka qorraxdu intaysan cirka kale barkiisa ka zuulin oo aan duhur la gaarin oo qorraxdu aysan cirka kale barkiisa ka leexan inta ka horraysa way asaxaysaa inaad soomkii sunnada ahaa niyootid laakiin maxaa shardi ah wax soomkii buriya inaadan qaadan inaadan wax cunin wax aadan cabbin waxyaabihii kale ee soomka burinaya aadan la imaan barqadeedoo iska jooga subaxii haddii aadan tan iyo saaki markii waagu kuu baryay oo fajarkii u dhashay wax soomkii buriya haddii aadan la imaan adoo barqadii maraya ayaad iska niyoon kartaa inaad maanta iska soomtid soom sunnaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inta u yimaada xaasaskiisa oo wax weydiiyo inay cunahayaan iyo in kale ma hayna markii ay yidhaahdeen fa innii idan saa'imun waa kii yidhi haddaba waan soomayaa buu yidhi marka soomkii sunnada ahaa ayuu niyeystay niyadiina uu ku dhawaaqay fa innii idan saa'imun haddaba waan soomayaa buu yidhiyo waxaan niyoonayaa inaan soomayo waa barqadii wax uu soo cunay iyo wax soom buriyana lama uusan iman ka hor marka soomku haddii uu sunno yahay waa sidaas waxaana fadli badan niyadii soomka sunnada ahayd in hameynnimo niyadaasi ay dhacdo oo hameynnimo la niyoodo wa tasixu way ansaxaysaa niyatu siyaami tadawuci sunna faladka soomkiisii soomkaa niyadiisii baa ansaxaysa qablaska zuuli geeska zuulka ka hor bishardi allah yatacaada inuusan isisiin inuusan qaadan shardigeed bay ku ansaxaysaa mufdiran shay waxa furiyo uusan isisiin qablahaa niyada ka hor intuusan niyadan la imaan ka hor inuusan qaadan wax soomkii buriya shardigeeda ayay ku ansaxaysaa wa wuquucahaa niyada dhiciddeeda fi leyli hameenka dhexdiisa ay dhacdo ayaa afdalu fadli badan waa niyadii soomka sunnada ah soomkii waajibka ahana waa ka wa yajibu waxaa waajibaya fii siyaami alfariidati faradka soomkiisii tacyiinuhu soomkaas oo la cayino oo la magacaabo ayaa waajibaya wa wuquucu niyatihi soomkaa faradka niyadiisa dhiciddeeduna waa waajibaysaa fii juz-in qayb ay dhex dhacdo qayb kao min alleyli hameenkii ka mid a wal afdalu sida fadliga badanina wuquucahaa niyadaa dhiciddeeda weeye fi thuluthi barkii ay dhacdo barkii al thuluthkii al akhiiri ee dambeeyey soomka haddii uu waajib yahay ee uu soom farado yahay soomkaas in la cayino oo gooni loo magacaabo horta waajiba soomku haddii uu kafaaro yahay qofkaani uu rabo berri inuu soomo waa inuu niyoodaa soomkaa uu sooma yahay inuu yahay kii kafaarada ahaa soom nadara wuxuu ku nadray inuu soomo ayuu nadray soomkii nadarka ah ayuu rabaa inuu soomo waa inuu niyoodaa inuu soomayo soom farada oo nadar ah haddana inuu cayino weeyaan nadar inuu yahay soomkaa uu soomayaa ramadaankiibuu soomayaa inuu ramadaan soomaya ha cayino waxaa kaloo waajiba soomku haddii uu waajib yahay sida niyada in la cayino ramadaan soomkaaba ay waajib u tahay waxaa kaloo waajiba niyadu inay dhacdo oo soomkii la niyoodo qayb ka mid a hameenkii man lam yajmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayooyinka qaarna man lam yubayit asiyaama ama man lam yubayit inniyata qofkii aan niyada bariidin soomkii qofkii aan guntin oo qalbigiisa aan ku guntin oo aan qalbigiisa gelin ka hor intaan fajar ku dhalan soom uma sugnaanin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii aan niyada bariidin oo aan hamaynimo niyoono isagoo soomkii horay u niyeystay aan fajarkii u dhalan wax soomii uma sugnuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam niyadii in la bariidiyo marka oo niyadii la hooyo oo hameynnimo la niyoodo ayaa lagama maarmaan noqonaysa hameenkii qayb alla iyo qayb ka mid a marba haddii qorraxdu ay kuu dhacdo oo hameenba la gaadho hameenkaasoo dhan gaaraya dhalashada waabarka dhalashada fajarka ilaa laga gaadho meel kastoo ka mid a intaas ayaad ku niyoon kartaa soomkii waxaase fadli badan buu yidhi in thuluska dambe hameenkii markii saddex meelood loo qaybiyo qaybta u dambaysa in la niyoodo ayaa fadli badan buu leeyahay sidaas weeyaan marka wayajibu waxaa waajibaya fii soomi alfariidati faradka soomkiisii tacyiinuhu soomka alla cayinidiisa ayaa waajibaya gooni loo cayino o gooni loo magacaabo wa wuquucu niyatihi soomka niyadiisa dhiciddeedo fii juz-in qayb ay dhex dhacdo qaybkoo min alleyli hameenkii ka mid ayaa waajibaya walafdalu sida fadliga badani wuquucuhaa niyada dhiciddeedii weeyi fi thuluthi thuluthkii iyo daloolkii ay dhex dhacdo alakhiiri ee dambe saddex meelood habeenka markii loo qaybiyo thuluthka u dambeeya iyo qaybta u dambaysa inay dhex dhacdo weeyaan sida fadliga badani walkhaamisu shardiga shanaad ee shuruudu sixa ka mid ihimsaaku afhaysi weeye can ilmuftiraati waxyaabihii waxaa furinaya laga afhaysto kullihaa dhammaantood min alfajri fajarkii laga bilaabo ila alguruubi dhicidii qoraxda laga gaadho laga bilaabo fajarka dhalashadiisa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo in laga afhaysto wax alla iyo wixii soomka burinayay ayaa shardi ah tuma atimu asiyaama ila alleyl buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala dhammaystira soomka ilaa hamaynka dambe laga gaadho ilaa qoraxdu ay ka dhacdo soomka dhammaystira weeyaan oo soomkuba wuxuuba yahayba macnihiisu alimsaaku jamiica annahaari biniyatin makhsuusa niyo gaar ah inuu qofkaani ku afhaysto maalinka dhammaantii maalinka oo dhan laga bilaabo dhalashada fajarka ilaa qoraxdu ay ka dhacdo wax alla iyo wixii wax afuri jiray inuu iska ilaaliyo taas ayaaba soomba la yidhaahdaaba alimsaaku afhaysi weeyaan can ilmuftiraati waxyaabihii wax afurinayoo dhan laga afhaystoo la iska ilaaliyo kullihaa muftiraadii dhammaantood min alfajri fajarka dhalashadiisa laga bilaabo ila alguruubi dhiciddii qoraxda laga gaadho hadda waxaaba la yidhi adoo suxuuranaya haddii waagii kuu beriyo qoraxdii haddii waagii kuu beriyo fajarkii uu kuu dhasho suxuurtaada iyo iskaba sii wado inta kuu karsan cuntada inta iska cuntid barqadiiba ha la gaadhee tartiibtaada isaga cun waxa aad wadatid barqadiiba ha kugu noqotee iska cun markaa kadibna soomkaaga iska sii wado sidaas ayaa soomaali loo jawaabayoo loogu sheekeeyo haddana ay rumaysteen dadka qaarkood saas ayaa la yidhi waa la wada ogsoon yahay cajaladaheedii iyo meel walba ayay yaallaan wasaadisu rukniga lixaadi dukhuululwaqti waqtigii geliddiisii weeyaan aw wujuudu sababi ama sababkii in la helo fii soomi lfariidati faradka soomkiisii soomka la soomayaa haddii uu yahay soom farad ah waa in waqtigiisii galaa soom waqti le haddii uu yahay sida ramadaankii oo kale soom sabab le haddii uu yahayna waa in sababkiisii la helaa oo maxay tahay sabab ku tusaale ahaan waajibaadkii xajka waajib ka mida ayuu ka tagay qofkaani soom baa ku waajibaya soomahan inuu soomo waa inuu ka tagaa horta waajibkii xajka oo soomkii waa in lagu yeeshaa marka hore ee weli ayadoo aan soomba ku waajibinoo xajkiiba uusan guda gelin ama xajkiibaa isagoo gudagalay laakiin weli aan ka tegin waajib ka mida waajibaadkii waa sii soomayaa laga yeeli mayo ilaa soomkan sababkii keenaya weliba lama gaarine weliba sababkii lama gaarine waa in sababkii la helaa ama waktigiisii uu galaa dukhululwakti xilliga gelidiisii weeyaan in waktigii galo aw wujuudu sababi ama sababkii la helidiisii fii sawmilfariidati faradka soomkiisii waktigiisi uu galo amase sababkiisii la helo faslun walmubdilaatu waxyaabihii burinaya lisawmi soomka burinayay casharatun toban weeyaan waxyaabaha soomka buriyaahi waa toban mid ka mida alawalkan ugu horeeyaa dukhuulu shayin shay geliddii weeyaan shaygoo min acyaani dunyaa adduunyada caynaheeda ka mid a waxyaaba caynaho caynaha adduunye ka mid a walow qaliilan mid yarba ha ahaada shaygaasiye ilaljawfi daakhilkii uu galo camdan si ula kacana uu u galo waa goorma in dakhala shaygaasi haddii uu ka galo min axadilmanaafidi dalooladii midkood dalooladii almaftuuxati ee la furay kan ugu horeeya waa shay caynihi in ay gaarto dabayl iyo waxaas yaa la diidan yahay shay cayn ah oo cayn leh in uu galo qofkan jawfkiisa daakhilkiisa hoose in ay gaadho shay cayn ah oo waxyaabaha caynta ah oo acyaanta adduunyada ka mid a walow qaliilan wax yarba ha ahaada shaygaasiye cayntaa ka mid a caynaha adduunyo inay qofkan daakhilkiisa gaarto weeyaan si ula kacana ay u gaarto haddana meesha ay ka gashay cayntaasi ay tahay meel daloosho oo asal ahaan furan intaa markii la helo ayaa soomkii burayaa cayn baa la yidhi horte wax aan cayn ahayn haddii ay qofkan daakhilkiisa gaaraan oo hawadii iyo boor iyo waxyaaba oon aan cayn ahayn haddii ay qofkan daakhilkiisa gaaraan soomkii ku buri mayo min acyaani dunyaa cayn waxaa la yidhi ka mid ah waxyaabaha adduunyada caynteeda ah waxyaabaha caymaha oo adduunyada laga hela ah cayn aan acyaanu dunyaa ka mid ahayn ee jannada caynteedii oo kale ah haddii qofkan loo keeno oo cayn xagga jannada laga keenay haddii karaamo ahaan loogu keeno qofkan wixiina ay qalbigiisa gaaraan soomkii uga burimayo weeyaan hadda mirihii jannada iyo acyaantii jannada caynihii jannada in qofka adduunyada loogu keeno waxaa laga yaabaa in la baciidsado qofku uu is yidhaahdo suuragal miya qofku marba hadduu caqligiisaan yarkaa wax ku miisaamo ee awooddii rabbi uusan rumayn in ilaah wax walbaba u awoodo ilaah calaa kulli shayin qadiir shay walbaba ilaah inuu awoodo hadduusan qofku rumayn wax walba wuxuu isleeyahay caqligiisaan yarkaa inta ku miisaamo suuragal miya ilaah wuxuu qur'aanka noogu sheegayaa subxaanahu wa tacaala maryamo binti cimraan radia allahu canha nabiyullaahi ciisa hooyadii markii ay dhalatay waxaa kafaalo qaaday nebiyullaahi zakariya qol bay dhex u joogtay oo ay dhex deganayd isaga maahana qof kale uma soo geli jirin ilaah muxuu yidhi aayadda qur'aanka markuu ka sheekaynayey wakafalahaa zakariyaa'u kulamaa dakhala calayha zakariyaa'u almixraaba wajada cindaha risqa mar walba ee uu nabiyullaahi zakariya u soo galaba ayadoo arsaaq iyo miro iyo quud iyo ay ag yaallaan buu u imaanayay qaala yaa maryamo annaa laki haada markaasuu weydiinayo odhanaya maryamoy arsaaqdan iyo mirahan iyo barwaaqadan ku agtaallaa xaggee bay kaaga timid qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bikayri xisaab xag rabbi baa la iiga keenay ayay odhanaysa jannada ayaa looga keenaya malaa'igtii ayaa jannada uga keenayeen marka in adduunyada qofkii lagu siiyo oo loogu keeno cayn ka mid ah jannada caynaheedii wax lala yaabo ma ahana ogow marka wuxuu yidhi dukhuulu shayin shay geliddii weeyaan shaygaasoo min acyaani dunyaa adduunyo caynaheeda ka mid ah walow qaliilan mid yarba ha ahaada shaygaas xabad sisina oo kale mir yar oo kale xabad sisina oo kale wax yarba ha ahaada shaygaas walow qaliilan mid yarba ha ahaadee ilal jawfi uu gaaro shaygaas daakhilkii uu gaaro iyo gudihii qofka camdan si ulakacna uu u gaaro wixii qofka daakhilkiisa hoose gaaray laakiin si halmaana ku gaaray soomkii ku buri mayo qofkii wax cuna ama wax caba isagoo halmaansan soomkiisii ha dhammaystirtuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa inamaa adcamahu allahu wasaqaah ilaah baa quudiyey oo waraabiyey oo cuntadan iyo cabitaankan siiyaye soomkiisii ha sii wata ayuu yidhi si ulakaca shaygaani waa inuu ku gaaraa marka qofka daakilkiisa iyo jawfkiisa shardi labaad in dakhala shaygaa cayntaahi haddii uu ka galay min axadi almanaafidi dalooladii midkood almaftuuxati ee furnayd meel daloosha oo weliba asal ahaan furan haddii uu shaygaasi ka galay weeyaan sankii iyo dhagihii iyo afkii iyo meelaha daloole ee furan asal ahaan shaygii ka gaara qofka daakhilkiisa kaas weeyaan waxa burinaya laakiin meel aan furnayn asal ahaan wixii qofka ka gaaray soomkii uga burimayo weeyaan jirkiisa inta meel laga dalooliyey baa shay caynihi ay ka gaartay meel asal ahaan furnaydna ma ahan cirbad baa la siiyey qofkan oo xididkaa laga siiyey falee baa la suray soomkii ku burimayo waa shay caynah oo jirkiisii qofkan daakhilka iyo gudaha u gaaray laakiin meesha uu ka galay baa waxay tahay meel aan asal ahaanba furnayn meel aan horay u furnaynoo meel dalool ahoo furnaan jirtayba ma ahan athaani kan labaad ee soomka burinayaah alqay-u matag weeye camdan si ulakaca looma tago wa in lam yarjic yuusanba laaban minhu min alqay mataga xaggiisa shay-un shayba yuusan u laaban ilal jawfi daakhilkee lama taga weeyaanoo qofkii si ulakaca uu isku matajiyo man daracahu alqay-u falaa qada'a calayh waman istaqaa falyaqdib sidaasuu odhanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii matagu uu ka adkaado uu soo dhaafo wax qadaa laguma laho soomkiisii kama burin laakiin kii ismatajiyaahi soomka ha qado ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka qofku hadduu ismatajiyo matagu iska keeno matagaas wax kamidiiba yaysan ku laabanoo qofkii yaysanba daakhilka u gelin oo matagii oo dhan hal maraa soo wada baxee soomkiisii waa buray waxa soomka burinayahay marka ma ahan in matagii qayb kamidihi haddana qofkii uu gadaal u laqayo ay gadaal ugu laabanayso waxbaba yaysan ku noqone marba haddii matagii uu iska keeno isagu soomkiisii waa buray waa intaas alqay-u matag weeyaan ismatajin camdan si ulakaca looma tago wain lam yarjic yuusan ballaabane minhu xaaluu ka mid yahay matagii shay-un shay ilal jawfi daakhilkaba yuusan u laabane athaalifu kan saddexaad ee soomka burinayaa aljamaacu galmadii weeyaan camdan si ulakaca loo sameeyo jamaaci walow bikayri inzaalin manidejin la-aanba ha ahaadee manidejin kayrkeedba ha ahaada jimaacaasiye marba qofkii haddii uu jimaac la yimaado ee uu xaaskiisii iyo la kulmo maniba yaysan imaanoo manidiisiiba yaysan soo degin soomkiisii waa buray aljimaacu jimaaci weeyaan camdan si ulakaca uu u jimaaco walow bikayri inzaalin manidej manidejin kayrkeedba ha ahaadee araabicu kan afraad ee soomka burinayaa khuruuju lmaniyi mani soo bixideed weeyaan bitacamudi l istimnaaci mani dalab oo loo qasdo ay ku soo baxdo awil mubaasharati ama taataabasho iyo baashirida ay ku soo baxdo walow bikayri jimaacin jimaac kayrkiiba ha ahaatee ka khuruujihi maniga kusoo bixidiisa weeye billamsi taabasho uu ku soo baxo waalmucaanaqati qoorqooraysi uu ku soo baxo waalqublati dhunkasho uu ku soo baxo bilaa xaa'ilinteed la-aana la dhunkado kan afraad ee soomka burinayahay waxaa weeye qofkan in ay maniyi ka soo baxdo manidaasina ay ku soo baxdo inuu qofkaani u qasdo inuu manidii iska keeno isagaaba gacantiisi iyo ficilkiisi isaga keenaya mubaasharo iyo taataabasho ayay uga soo baxday oo haweentiisii taataabanayo jimaac waxaan ahayn bay uga soo baxday qoorqoor inuu yacni qoorta la isdhaafsadoo la isdhunkado ayay ku soo baxday mar ficilkiisa ay ku soo baxdo soomkiisii waa burayaa xun isagoo iska hurdabay janaabadii isaga timid ama waxbuu inta ku fekeray oo qalbiga uga soo dhacay ayay sidaa ku timid soomkiisi ma buraya markaas sidaa weeyaan araabicu kan afaraadi khuruuju lmaniyi mani soo bixidheed weeye bitacamudi listimnaa'i mani dalab iyo mani wacasho uu u qasdo ay ku soo baxdo awil mubaasharati ama taataabashaha ay ku soo baxdo walow bikayri jimaacin jimaac la-aanba ha ahaatee isagoo aan jimaac samayn ayuu taataabasho iyo waxaas la yimid ama istimnaa ayuu la yimid oo alistimnaa bilyad gacantiisii ayuu isaga dalbay oo uu isaga keenay manidii soomkiisii waa ku buraya soom ku buri mayo ayay carrada mariyaan qolyahani marka waxayba isweydiinayaan fuqahada qaarkood madaahibta kale qofkani haddii uu istimnaa sameeyo ee uu gacantiisa manidii isaga keeno soomkiisii inuu buray horta iyadu war ma lehe kafaara ma lagu yeelanayaayo qofkii jimaaca sameeyey maalin ramadaan oo kale miyuu la mid yahay oo ma kafaara lagu yeelanayaa mase lagu mase lagu yeelan mayo halkaasunbaa doodu ka taagan tahay kafaaro ma lagu yeelanayaayo kafaaradii weyneed miyaa lagu yeelanayaa mase lagu yeelan mayo maxaa yeelay istimnahan uu sameeyey baa wuxuu ka xeel dheer yahay jimaacii bikayri inzaalka ahaa inuu jimaac sameeyo qofkani isagoo aan mani dejinoo manidiisii aysan soo bixin waxaaba ka sii fog middaan istimnaha uu sameeyeye gacantiisii iyo inta isticmaalay uu sidaas un uu manidii isaga keenay marka kafaaradii ma lagu leeyahay mase laguma lahan taas ayaa laisku yar khilaafsan laisku khilaafsan yahay maahane soomkii ma ka buraya mase ka buri mayo dooduba kama taagnaba taas markaasaa laleeyahay culammada islaamku waxay qabaan inuu soomkii ku buraya laakiin aniga waxaa ila xoog badan inuusan ku burayn sabtaas u leeyahay sidaa weeyaan marka walow bikayri jimaacin jimaac kayrkiibaa ku soo baxdee ka khuruujihi maniga soo bixidiisao bilamsi taabasho uu ku soo baxaba wey walmucaanaqati qoorqooraysi qoorta la isdhaafsado oo sidaas weeyaan walqublati dhunkasho bilaa xaailina la dhunkado teed la-aan wax kale xiga iyadoo aan la arag alkhaamis kan shanaad ee soomku ku buran yahay aljunuunu waali weeye walow laxdatan ilmilicsi ha ahaadee yasiiratan oo yar ilbiriqsi yarba ha ahaada iyo sakanee waali weeyaan aljunuunu waa waali walow laxdatan il milicsigeedba ha ahaado yasiiratan oo yare asaadisukan lixaadoo soomka buriyahay al iqmaa'u miyir daboolkii weeyaan min alfajri fajarkii laga bilaabo ila alquruubi qoraxda ciddeedii laga gaadho maalintii oo dhan haddii uu miyir daboolnaa qofkani oo wax un ka mida maalintiiba uusan miyirsan dhammaan maalinkii oo dhanba uu camimay iqmahaas iyo miyir la-aantaasi aliqmaa'u miyir daboolkii weeyaan min alfajri fajarkii laga bilaabo ila alquruubi qoraxda ciddeedii laga gaadho maalinkii o dhan buu miyir la-aaba soomkii oo ku buraya asaabicu kan toddobaadi alifdaaru afurid weeye qabla an yataxaqaqa intuusan xaqiiqsan oo uusan hubsan ka hor u afuro guruuba shamsi qoraxda ciddeed aw yakliba amase intuusan ku qaalib noqon calaa dannihi malihiisa guruubaha qoraxda dhicitaankeedii idaa lam yatabayan haddii uusan u caddaan weeye lahu saa'imkii soomanaa alxaalu arrinku waxa weeye shayga toddobaad ee soomka burinayahay qofkani inuu afuro isagoo aan weli hubsan oo aan weli xaqiijin qoraxda dhiciddeeda ama malihiisa aysan ku xoog badan inay qoraxdii dhacday xaqiiqa ahaanna uma usan xaqiijin qoraxda dhiciddeedii malihiisana kuma weyna qoraxdii inay dhacday iyadoo malihiisa weli aysan ku xoog badnayn oo aysan ku weynayn inay qoraxdii dhacday xaqiiqa ahaanna aan u hubin inay qoraxdii dhacday ayuu iska afuray in lam yatabayan ilxaal waa haddii aan arrinku kala caddaan haddii hadde ay u caddaato in qoraxdii ayba soo jeedo weliba aysan dhicin iyadu war male qof maalinimo afuray weeyaan laakiin isagoo weli aan xaqiijin inay qoraxdii dhacday aanna u malayn oo malihiisana aysan sidaa qaalib ku noqon haddii uu afuray welina xaalkii uusan kala caddaan soomkiisii waa burayaa maxaa yeelay waxaa asala weli qoraxdii inaysan dhicin weli inaysan dhicin qoraxdii ayaa asala haddii hadde xaalku kala caddaado qoraxdii inay dhacday inaysan dhicin ay u caddaato oo weli ay soo jeedana hadda soomkiisii buriyey haddii xaalku uu u caddaado in qoraxdii ay dhacday oo ay noqotona markaasna soomkiisii ma burin alifdaaru afurid weeyaan qabla an yataxaqaqa intuusan xaqiijin ka hor u afuray quruuba shamsi qorax dhiciddeedii uusan xaqiijin aw yakliba amase intuusan ku xoog badan ousan ku qaalib noqon calaa dannihi malihiisa quruubaha qoraxda dhiciddeedii idaa lam yatabayan haddii uusan u kala caddaan weeye lahu qofkii soomanaa alxaalu arrinku arrinkiiba uma uusan kala caddaan isagoo aan xaqiijin qoraxdii inay dhacday aanna u malaynayn oo malihiisa aysan ku xoog badan in qoraxdii dhacday ayuu afuray welina xaalkiina uma kala caddaanba soomkiisii waa burayaa maxaa yeelay qoraxdii inaysan weli dhicin ayaaba asalah ilaa mana uusan xaqiijin mana u malaynayo sidaasoo malihiisana sidaa qaalibkama noqone athaaminu kan sideedaad ee soomka burinayaah durugu riddati riddo soo dirinteed weeyaan walciyaadu billaah ilaah baan ka magan galnay tacaala amarkiisu sarreeye ilaah baa laga magan galaye qofkii inay ridda ku timaado weeyaan isagoo soomano uu diintii islaamkaba ka baxo uu ka noqdo soomkii ooga burayaa taasna ataasicu kan sagaalaad ee soomka burinayaah durugul xaydi dhiiggii xaydka soo durintiisii weeye iyo wanafa iyo wannifaasi dhigumuleedkii labadaa dhiig gabadha haddii ay ku soo darriyaan ee ay ku yimaadaanna soomkeedii wuu buri duruwul xaydi dhiiggii xaydka soo darrintiisii uu ku soo darriyo uu ku yimaado weeyaan iyo wanifaasi dhigumuleedkii alcaashiru kan tobnaad ee soomka burinayahay alwilaadatu dhalmadii weeye almasxuubatu ee lala saaxiibiyey oo lala xidhiidhiyey bilbaali qoyaanka dhalmo qoyaan wadata haddii gabadhii labadaasi ay isugu daranto soomkeedii wuu burayaa laakiin dhalmadii aan qoyaanka wadan ee ilmay qallalan haddii ay dhasho laba laba qowl baa ku jirta sida xoogga badani waxaa weeye in soomkeedii uu burayo maxaa yeelay xaydkii baa looga qiyaas qaadanayaa mid walboo ka mid a dhalmada iyo xaydka qubays buu waajibiyaa soo maahan soomkiina wuu ku burayaa marka xaydkuna qubays buu waajibin jiray waxaa la yidhaahdaa dhalmadanina qubays bay waajibin jirtay qoyaam iyo dhiigba yuusanba la xidhiidhina marka soomkiina sida xaydku u burinayo oo kale ayay tanina u burinaysaa xaydkii sida xoogga badan waa sidaas durugul xaydi xayd soo darintii iyo wanifaas yacni alwilaadatu dhalmo weeye almasxuubatu lala saaxiibiyey oo lala xidhiidhiyey bilbalali qoyaan haddii xataa aysan qoyaan wadanna hadda soomkiiba waa kusii burayaa waa sida xoogga badnayda waa ta waman afdura qofkii afura caamidan xaaluu yahay kii u qasdaya fii ramadaana maalin ramadaan aw nasiya amase halmaama fiihi ramadaanka dhexdiisa anniyata niyadii halmaamay laylan leylatan hameen la niyoodo wajaba caleyhi waxaa ku waajibaya alimsaaku afhaysi baqiyata nahaari maalinta inteeda soo hartay la afhaysto wakadaa qof baa lamida tabayana lahu uu u caddaaday thubuutu ramadaana ramadaan sugnaantiisiiyo atnaa'a yowmi shaki yowmu shakiga dhexeeyaalkiisii uu sugnaaday waxaa weeye qofkii maalin ramadaan afura oo si urakaca u afura amase ma ahana niyadii buu halmaamay habeennimada la niyoonayey xalay buu niyadii ka soo tegayoo soomba ma soo niyeysan waxaa ku waajiba maalintaa inta ka dhiman inay af haystaan kii afurayna inta maalinka ka hartay inuu afhaysto kii xalay niyada iloobay inusna afhaysto maalinkao dhan uusa waxba cunin baa ku waajiba waxaa lamida oo af haysanaya isna inta maalinta ka hartay yowmu shakigii dhexdiisa qofkii ay u caddaato inuu yowmu shakigii uu ramadaan ahaa bishii shacbaan sagaal iyo labaatan bay ahayd maalinkii soddonaad maalinkii soddonaad ee shacbaan ay soddonka noqon lahayd haddii uun carrada la isla sheeg sheegoo la yidhaahdo bishii ramadaani way dhalatay cid aragtay oo xaqiiqa ahaan u aragtayna aan la arag laakiin dadku ay ku sheekaystaan bishii baa la arkay maalinkaasaa waxaa la yidhahdaa yowmu shaki in la soomaahina waa xaraam oo ma u bannaanaba xadiidkii camaar bin yaasir baa u daliilaho uu yidhi man saama lyawma man saama alyawma aladii yashuku fiihi annaas faqad casaa abalqaasim qofkii afura maalinka dadku ay shakinayaan oo yowmu shakiga la yidhaahdo nebi moxamed buu caasiyey buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa maalinka ay soddon tahay bisha shacbaan dadkuna ay isla dhex maraan oo ay ku sheekaystaan bishii ramadaan baa la arkay cid aragtayna aan la arag marka maalintii ayada ahayd ee soddonka shacbaan ahayd oo aragti dhab ahoo ramadaanna aan la arag baa maalinkii dhexdiisa waxaa u caddaatay in bishii la arkay inta ka dhiman buu afhaysanaya adhowtin waa soo qadanaya maalinka waman afdara qofkii afura camidan xaaluu yahay kii u qasdaya oo afuraya afuraya fii ramadaana maalin ramadaan aw amase nasiya halmaamay fii ramadaankii dhexdiisa aniyata niyadii halmaamay leylatan habeenimo la niyooda wajaba calayhi dushiisa waxaa ku waajiba alimsaaku afhaysi baqiyata nahaari maalinka intiisa baaqigaa la afhaysto wakadaa man qof baa lamida oo asna ay waajib ku tahay inuu afhaysto maalinka inta ka harsan qofkaasoo tabayana lahu uu u caddaaday thubuutu ramadaana ramadaan sugnaanshihiis baa u caddaaday asnaa'a yowmi shaki yowm shakiga dhexdiisii ayuuna dhexeeyaalkiisii ayuuna u caddaaday maalinkii yowm shakiga dhexdiisa waxaa u caddaaday inay in ramadaan u sugnaaday oo maantay ay ramadaan tahay wa tacaala wa tacaala aclam